guddiga amniga gobolka nugaal ayaa soo saaray awaamiro la xidhiira amniga caasimada kaasi oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka maandooriyaha iyo khamriga oo dhibaato badan ku haya caasimada shirkan amniga ku saabsan ee ka dhanka maandooriyaha iyo weliba gaadiidka xilligii dambe dhalinyarada ay ku dhex wataan gudaha magaalada ayay sheegeen guddigaasi in tallaabo laga qaadi doono cid walba oo ku lug leh maandooriyaha khamriga sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir
waa bogaadinaya waana u taaniiqeynaya howlaha ay qabteen ay ku guulaysteen hadday darags tahay iyo hadday hub tahayba waa intii ay u soo shaqo galeen oo ay ku guulaysteen kii lagu qabto daragis gaarigii lagu qabto daragis waa lala wareegaya ciidamada amniga iyo dawladda la wareegaysa xukunkiisuna waa diyaar gurigii lagu qabto gurigii xalay gurigii lagu qabto khamri iyo xashiish waa lala wareegaya dadowdagaha wax ka maqla gurigii lagu qabto khamri iyo xashiish iyo gaarigii lagu qabto qofku doona halahaado waa lala wareegaya kii xalayana laga bilaabaya inuu boqoliyo kontonka dhalaa inu ka soo saarnay baa laga bilaabaya baabuurta la hayo waa la xukumayaa gudoomiyihii maxkamadda ciidanku hadda way doo fadhiyey gudoomiyihii maxkamadda shiilku waa noo joogaa waa la buufinayaa ciidamada amniga iyo booliska loo buufinaya ninowna ha ka dabaimaan gaarigii khamri lagu qabto ama mid yar ha ahaado ama mid weyn ha ahaado ninowna ha ka dabaimaan abtoy waxa la yidhaahdo meel allaala meeshuu galo waa laga dabagelayaa ama tuula ha noqdo ama magaalo ha noqdo kii gobol kalete xataa u fakada gobolka kalete taliyihii biliisku waa joogaa waa laynoo amraya hebel hebel baa gaalkaya naga galay hebel hebel baa booso naga galay qarra naga galay lascana naga galay abarkiisa isagaa laga sugaya iyo annaga waa laga soo qabanaya cabtooyda ina wereerisay akhriya adduunba muslimkii seejisay gacan buuxda intaa haysaan maaha inta kaleeto in ilaahay inoo fududeeyo baanu ilaahay ka rajaynaynaa dhinaca kale guddoomiyaha gobolka nugaal oo sii hadlayay ayaa fariin u diray dhallinyarada xilliyada dambe habeenkii ku caweeya duleedka magaalada
cabtooyda waxaa weheliya dadkii dhallinyarada ahaa oo magaalada ama waxbarashada ka baxay ama haddeer ku jira baa waxay ku mashquulsan yihiin soo jeed soo jeed wax la yidhaahdo soo jeedka hadda ku horra waa ka hadlay ummaddu soo jeed ka dayso dhallinyarada dalka iyo dadka wax u soo baratay oo hadda farxadaha iyo najaasada ku mashquulsan ciidamada amnigu ciidamada amnigu amar bay u qabaan gaarigii soo jeed iyo aargooyinka iyo gabadhii lagu qabto sharcigaa lala tiigsanaya magaalada daafeheeda mar hore taanu ii sheegna ka waantoobaan ololana waaridiinta dhalay gabdhaha iyo wiilasha waxaan olanaa dadka nacishada magaalada garowe oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku soo badanaysay isqaqabsiga dhulka ayuu guddoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji waxa uu sheegayaa in tallaabadaasi ay soo lallaabatay dhibaatadana ay ka jidho dhulboobka wuxuuna sheegayaa in ciidamada booliiska ay ku amran yihiin inay qaadaan tallaabooyin looga hortegayo yuusuf maxamuud v o e boosaaso